su-aasha ay weydiisay waa ballaaran tahay burcabadeedu markay bilaabatay oo caalamku noo soo gudbaray oo howl fara badan laga qabtay waxayna dhaxal siisay dhalinyaro soomaaliyeed oo fara badan baqaadna badda cuntay oo ilaa hadda nolol iyo geeri aan lahayn in badanna ay ku ku dambeeyeen xabsiyo dibadda ku yaala sida marar badan aan sheegay koo iyo labaatan dal bay ku xiran yihiin saddex iyo labaatan dal bay ahayn laba dal waa laga soo wareejiyey waxayna kala yihiin maldives oo afartan dhalinyaro ah aan ka keenay december laba kun iyo saddex iyo tobankii laba iyo toban moratius samax kamida saaray iyagana wax lagu waayey iyagoo caafishaa la keenay marka hadda koo iyo labaatan dal bay ku xiran yihiin waxaan filayaa meesha ugu yaray ku xiran yihiin waa afar qof baa ku xiran waana tokyo japan weeye meesha ay ugu badan yihiinna waa waa india waxaa kusoo xigtay iyaduna iiraan marka waa waa baaxsan yihiin waxayna u baahan tahay dawlad arrintooda runta oo dhalinyaradaas kusoo celiso dalkooda meelaha qaarkood weliba waa ku jilicsan yihiin caalamul caalam alislaam bayna ugu daran yihin markaan runka u sheego meelaha kale waxbarasho iyo waxbay helayaan iyo caafimaad waxaaas kuwa yeman joogaa ugu daran waxaa iyaduna arrintooda muddo socotay fara badan oo intaa warqaba loo qoreeyey maaqaa meelay arrintu ka firgixan tahay xumaan dhalinyarada ku jirta xumaan dhalinyarada ku jirta hawshooda waxaa la bilaabay ilaa iyo xilligii xataa uu muxuu ahaa primisterka ahaa cabdiweli maxamed cali gaar dowladda kumeel gaarka ahayd ilaa haddana waa garan lahay waxaa u dhammaan laadahay consuliyaa noo jooga safaarad baa joogta marka waxaan rajeynayaa maamulka hadda jooga haasa ugu hambalyeynayaa dawladda dhexe oo farmaajo madaxweynaha ka yahay khayrna brimis ka yahay inay la yimaadaan initiativeka ah inay dhalinyarada soo xereeyaan taa horta waa ku bogaadinaya waana ku mahadsan yihin joogayo kuraasta kala wareegana arrintaa ma ayan garan sida aan shirka hijiraashaa ku sheegay maadaama la rabo dhalay in lasoo wareejiyo waxa muhiimka ah waxa weeye oo loo baahan yahay marka u horeysa dawladda federaalku inay samayso xeerka barisi loo inay samayso sababta loogu baahan yahay waxa weeye haddii aan xeerkaa la samayn waa ku adkaanaysaa nin burcadooda in laga soo wareejiyo waddan oo soomaaliya la keeno waayo soomaaliya barisi loo ma leh markay markay sharcigaa yeelato haddii halana ka dhigo waxay awood u yeelanaysaa inay la soo wareegto maxaabiistooda faldembiyeedku uu yahay burcabadeed waxay awood u yeelanaysaa wixii markaa iyadoo ay qabato burcabadeed lagu soo eedayna inay xukumi karto wa tahay waxa u horeeya waxa weye barisi loo in la sameeyo kuwa etoobiya ku xiran ma ahayn niman ku xiran faldembiyeed burcabeeda waa inaa taasaan ku celinaya farqiga udhexeeya waxa weeye ninku hadduu burcabeednimo ku xiran yahay iyo markuu criminal kale ku xiran yahay waa kala duwan yahay markuu burcabeed u xiran yahay waxaa loo soo wareejin karaa wadanka markii uu leeyahay xeerka ciqaabta burcabeed laakiin dhalinyarada kan waxay ahaayeen dhalinyaro aan ku xirnayn ama aan muxuu ahaa saldembiyeedku ay ku xiran yihiin uusan ahayn burcabeed waxaan ku tusaalaan ku siinaya waxaa la isweydiin karaa maxaa somaliland iyo puntland loo geeyey dhalinyaradii laga soo wareejiyey seshals iyo meelo kale simble waxa weeye waxay leeyihiin baricilo baricilo bay leeyihiin wax kale ma aha marka taa hala ogaado dawladdu marka laga keenay niman burcabeed ma ahayn laakiin kuwa meelaha kale ku xiran waa adkaanaysaa wadanka haddii lala heshiis la rabo in la galo india oo kale la rabo in la galo muxuu ahaa dawladaha yurub ku yaal oo kale su-aasha ugu horeysa la weydiinaya waxaa baricilo ma leedahay haddaydan lahayn ma awoodaan inaad la wareegtaan burcabeed celinayaa weli heshiis waa la geli karaa in lala wareego laakiin adindaguday aakhirka waxaa imaanaysaa baris loo maladaha eeg nimanka dhalinyarada ee aan ka keenay bishii december laba kun iyo saddex iyo tobankii aan ka keenay meesha la yihahdo maldives oo tiradooda afartanka ahayd waxay ku yimaadeen soomaaliya ma garan kartaa wax kale ma ahayn maldives waxayan lahayn xeerka ciqaabta burcabeeda mayan lahayn nimankaana tiradooda maalin maalinta ka dambeysay niman afartan oo hamar lawada qabtay ma ahayne two thousand tenkii toddoba labaatan qof bay ahaayeen waa soo kurmay xeerka ciqaabta burcabeeda bayan maldives lahayn saa darteed ba waxay ku xukuntay ama ku eedaysay kalluumaysato kusoo gashay xeebaheeda si sharci darra ah saa laakiin waa ku adkaanaysaa waayo nimanka lagu xirayo india ama seashels lagu xirayo waxaa qabtay ciidamo ajaaniba for example mitaal baan ku siinaya nimanka seashels ku xiran seasheeyaanku intay qabteen iyuu kuma soo xiray kuma soo xiran seashels waxaa ku soo xiray ama jermal ama ingiriis ama you name it daw- dawlado kale waxa weye marka hore iyaga waxay leeyihiin waxa la yidhaahdo heshiiska isu wareejinta maxaabiista piracy transfer agreement baa marka hore ka dhaxaysa waa ma garan gartay hadhowna waxa weye sidii kale lagu wareejinayaa wadan ciqaabteeda arrintaa iyada waa ku waa ku celcelinayaa soomaaliya piracy law ha samayso sida nimanka dhalinyarada ee ku xiran koo iyo labaatanka dal si sahlan eh, wareejinteedu ay u dhacdo waa tahay eh, inta badan hadda eh, waxaa la wada qirsan yahay in falalkii burcadbadeednimo walaalow waa horta ah, alxamdulilahi rabbilcaalamiin Mhm.
la- laba kun iyo laba iyo tobankii baa u dambeysay eh, marka inta la qabsado eh, madax furasho la weydiisto bishii may Eh, waxayna ku timi eh, eh, waxyaalo badan bay ku timid iskaashiga caalamka iyo soomaaliya waa ku timid Eh, dowladaha aan eh, ciidamadan eh, loo siiyey mandate-ka inay soomaaliya la dagaalamaan burcabadeeda lama Aha.
inkiri karo effortskii iyo joodidii ay sameeyeen laakiin waxaan isleeyahay waxay ku yaraatay waa wacyigelin waa wacyigelin ay sameeyeen soomaalida weliba puntland ay aad iyo aad iyo aad iyo aad uga qayb qaateen culamaauddiinka ganacsatada eh, waxaan ilaawi karin eh, iyadana oo qeyb muhiima qaatay warbaahinta ama miidiyaha arrinta ay ku timi waxaa wacyigelin oo culimadii iyo dadka wanasaysta ay ku wacyigeliyeen burcabadeedu inay xaaraan tahay inaan muxuu ahaa ninka burcabeedka waxla guri laga gadan karin lacagtiisu tahay inay xaaraan tahay wax kastoo ganacsi in aana la geli karin marka wacyigelin bay ku timi say ku yaraatay laakiin hadda waxaa arkaysa bishii maarch ee sanadkan falal dhacay oo iyaguna burcabeed ah Mhm.
waxa keenayana wax kale ma aha kalluumaysiga sharci darrada ah oo cirkaa maraya baa keenaya oo illegal fishinka ah oo dadkan eh, laysimada la bixinayo marka waxaan leeyahay inay yaraato waxay ku timid haddaan su-aashaada usoo noqdo Mhm.
iskaashiga wada shaqaynta ee dhex maray eh, eh, caalamka iyo soomaaliya iyo wacyigelintaas inaan lafdhowr ahayd laakiin markay iyagu sheegayaan dadkan ajaanibta ah ay tooda sheeganayaan laba arrimood bay sheegaan waxay sheegaan maraakiibta oo markii hore aan loo ogolayn in la saaro amni u gaara oo hadii lasoo weeraro difaaca waagi hore ma lahaan jirin waadan baa loo ogolaaday Mhm.
taas qayb bay ka dhigeen oo waxay yaraysa bay leeyihiin weeraradii oo laiska caafiyey Mhm.
midda kale oo ay sheegaanna waxa weeye awaamirta waxaana yidhahdaa best management practice oo Aha.
ah markalku markuu marse ka soo baxayo meesha u socdana sheegaya waxaa la sameeyey meelo centeraha oo information sharing centers ah oo ay la xireeyaan informationka ay siinayaan taasaa marka waxay sahashay iyaguna in laga weeciyo khatarta meelaha ay ka jirto isla markaasna lagu wargeliyo ciidamada meelaha ka dhow si ay iyaguna ugu soo gurmadaan markiiba haddii arrin ka dhacdo marka labada arrimood bay iyagu sheegaan oo ah ciidanka loo ogolaaday inay fulaan maraakiibta waaguna loo ogolaasin Mhm.
iyo arrintan dambe haddaan kuu sheegay